dhinaca kale midowda musharaxiinta madaxweyne ee soomaaliya ee mucaaradka oo aan iyaga lagu casuumin shirkaas ayaa ku baaqay in shirka dhuusamareeb uu noqdo mid loo dhan yahay si go'aanada ka soo baxaya ay u noqdaan bay yidhaahdeen kuwo wadar ogol ah la meel marin karo islamarkaana mateli kara rabitaanka shacabka soomaaliyeed maxamed colaad xasan ayaa inoo soo koobaya warbixinta gudoomiyaha madasha midowda musharaxiinta sheekh shariif sheekh axmed oo wariyaasha kula hadlayey maanta muqdisho ayaa ka hadlay kulanka dhuusamareeb waxa uu ku baaqay in shirka dhuusamareeb uu noqdo mid loo dhan yahay si go'aanada ka soo baxaya ay u noqdaan kuwo wada ogol ah oo la meel marin karo mateli karana shacabka soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay madasha midowda murashaxiinta maadaama ay yihiin dad xilal waaweyna dalkan ka soo qabtay haddana u taagan xilka madaxnimada inay qayb ka ahaadaan wadatashiga xalinta khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka in dad badan oo kale oo saamiley ah oo ay ahayd inay ka qayb galaan aan laga qayb gelin oo ama ay ka mid yihiin guddoomiyaha aqalka sare iyo deegaanka oo mithelo iyo dadka oo mithelo iyo ururada bulshada iyo dad kaloo mudan inay qayb ka ahaadaan shirka hadalkan midowda musharaxiinta ayaa ku soo aaday xilli uu gabagaba marayo shirka dhuusamareeb sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay wakhtiga sii dhammaanaya ee muddo xileedka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo aragtida midowda musharaxiinta
haddii u dhammaaday muddo xileedkii dowladda baarlamaanka waa soo dhammaaday madaxweynaha xilkiisuna wuxuu ku egyahay eight february wax walba oo tillaabo ahoo loo qaadayo hanaanka doorashooyinka waa inay ku baysgaraysnaadaan heshiis siyaasadeed oo ka turjumaya rabitaanka dadka soomaaliyeed kororsi inaysan marnaba aqbalayn wax tillaab kastoo la qaadayana inay ahaato mid ku timaada wada tashi iyo wada ogol oo ah heshiis siyaasadeed dhinaca kale war kooban oo ka soo baxay beesha caalamka caawa ayaa lagu soo dhoweeyey sida uu ku socdo shirka dhuusamareeb qoraalka waxaa lagu yidhi saaxiibada caalamiga ah ee soomaaliya waxay soo dhoweynayaan kulanka u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada federaalk ee dowladda xubnaha ka ah ee ka socda dhuusamareeb qoraalka ayaa lagu yidhi waxaa muhiima in dhammaan dhinacyada ka qaybgalaya shirka ay si wanaagsan xoogga ugu saaraan hirgelinta hanaanka doorasho qaran iyadoo la tixgelinayo bay yidhaahdeen heshiis ay dhinacyadu horey u gaareen toddobiiy tobankii bishii sebtembar ee sanadkii tegey qoraalka ayaa lagu yidhi beesha caalamku waxay hoosta ka xariiqaysaa in natiijo ka duwan taas oo ay ku jirto mid keenta doorashooyin isbarbar socda ama tallaabooyin kale oo aan waafaqsanayn wax lagu heshiiyo ay noqonayso dib u dhac aan heli doonin taageerada beesha caalamka sidaa daraaddeed baa lagu yidhi qoraalka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hogaamiyaasha siyaasadda inay mudnaanta siiyaan sidii ay ugu heshiin lahaayeen wax horay u socon kara oo aan keenayn dib u dhac kale waxaa lagu soo gebagabeeyey qoraalka kooban ee beesha caalamka beesha caalamku waxay mar kale ugu baaqaysaa hogaamiyaasha soomaaliya inay si afgarad ah uga heshiiyaan doorashada iyagoo u arkaya inay tahay arrin qaran oo deg dega oo danta dalkoodana ay ku jirto